kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka bulsho nabadda waa maalnimo talaada ah taariikhduna ay ku beegan tahay labaatan iyo todobada bisheeda shanaad ee labada kun shan iyo labaatanka toddobaadkan barnaamijka waxaan uga hadli doonaa doorka ay warbaahintu ka ciyaari karto nabadhisida soomaaliya sidoo kale barnaamijka waxaad ku maqli doontaan sida warbaahinta u taageerto hindisayaasha nabadda ugana shaqayso dhimista xiisadaha inuu warbaahinta khalbiyada dadkay kasbataa saas islamid ah in ay dhallinyaradeedii ay kaashato ayna u sameyso barnaamijyo nabadeed isdhexgal iyo fikradaha dhalinyaradan ay aruursato waxaa kaloo aad barnaamijka ku maqli doontaan sidee loo dhiirigelin karaa iskaashi u dhexeeya warbaahinta hay-adaha nabadda iyo hay-adaha dawliga ah si loo dhiso bulsho xog ogaal ah oo nabadda ku wada nool waxaa lagu dhiirigelin karaa inay intaasi wada shaqeeyaan in dawladdu iyo hay-adaha nabaddu inay soo dhaweystaan saxaafadda saxaafadda iyo ay wada shaqeeyaan dawladdu iyo iyo qolooyinka amniga dhanka kale waxaa marti inoogu ah barnaamijka cali cabdiraxmaan aadan oo khabiir ku ah warbaahinta waxa uuna sharaxaya muhiimadda ay leedahay warbixin xirfad leh oo dhexdhexaad ah gaar ahaan marka laga hadlayo xaaladaha colaadaha
warbixin xirfad leh oo dhisi karta ama kaabi karta marka xaaladaha colaad iyo xasarada ay oogan tahay sideeda warbixin marka la sameynaayo oo warbaahin la joogo waxay leedahay angalo iyo dhinacyo ay taabanayso marka haddii warbixintaasi ay noqoto warbixin sidii loogu talagalay oo tahoftirkeedii barnaamij diyaarinteedii scriptigeedii ama qoraalkeedii iyo la fadhiisiyo oo ay noqoto angaladii loogu talagalayna ay tahay mid taabanaysa ujeedada laga leeyahayna ay tahay in wax kastaba waxaa ka muhiimsan in ujeedada laga leeyahay ayaa ah mid keeni karta inay nabadda iyo xasiloonida deganaanshaha dadka ama bulsho meel degan warbixinta kaabi karta waxaad kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan xubintii madayska iyo ra'yiga dhegaystayaasha ah ee barnaamijkeena waxaana dhibay qolyo idaacad isku sheeg ah oo balaayo mooye aan wanaagba sheegin miyow qoladaas hadday sidaan oo kale uga sheekayn lahaayeen nabadda iyo wanaaggeeda cidiba wax isma yeesheen waa xaqiiq midhkaas bulshada mararka qaar waxaa isku dira oo colaadda dhexdooda ka horiya waa qolo warxumatashiil ah markaa haddii taa beddelkeeda qiimaha nabadda dhagaha loogu shubi lahaa wax badan baa iska beddeli lahaa dadkeenna wacyigelintaas aad ayaa loogu baahi qabaa barnaamijkan waxaa si wada jir a idinla socodsiinayo anigoo ah yaxya cabdirisaaq soofe iyo sumaye cabdilqaadir
deegaano badan oo dalka ka mid ah ayna ku nool yihiin dad badan waxaa ka howlgala warbaahinno kuwa oo dadka u soo gudbiya warar iyo barnaamijyo kala duwan waxaana taasi ay tahay fursad dadka ay ku heli karaan wararka la xidhiira nabadda wacyigelinta bulshada ayaa ah arrinka ugu muhiimsan ee dadka ay ku heli karaan fariimaha nabadda ku saabsan istabaraq xasan cabdi waa gabar ka hadasha nabadda waxayna warbaahinta ku dhiirigelinaysaa inay aad uga hadlaan nabadda ani ahaan social mediaha waxa igu dhiirigeliyey waxa uu arkay social mediaha meel lagu gudbin karo fariimo wacyigelin ah dadkana lagu dhiirigelin karo wadahadal iyo ixtiraam anigoo rajo weyn ka arkaya in erey wanaagsan aa lagu abuuri karo isbedel waarta ee sababaha iigu dhiirigelisan ay tahay nabadu nabaduna maaha keliya hadal ee waa ficil halka dhalinyaraduna ay tahay ficil badanayaal ama ficil badane mahadsanid sumaya haddaan ka hadlo kaalinta dhalinyarada nabad dhalinyaradu waxay noqon karaan kuwa keena bulsho kala aragtiyo duwan ee sidoo kale dhalinyaradu waa kuwa ugu horeeya ee sameeya colaada dhalinyaradu waxay jebin karaan silsiladaha naceybka iyo aargoosiga dhalinyaradu waa codka beri sidoo kale waa gacanta maanta kaalinta dhismaha nabadu waa lama huraan ayagaana keeni kara xalal cusub wacyigelin iyo firfircooni una istaagi kara sidii bulshada ugu tallaaban lahaayeen nabadu waartaa waa hagaag sidee ayaad u dhiirigelisaa warbaahinta inay door muuqda ka qaadato kor u qaadista wadahadalka iyo bogsiinta bulshada warbaahinta waxaan ugu dhiirigelinayaa sidaan wada ognahay oo rumaysannahay in warbaahintu ay tahay codka ugu xoogan ee bulshada waxaan ku dhiirigelin lahaa in bulshada u baahiso barnaamijyo nabadeed kana fogaato hadallo kicin kara bulshada ayna u horseedo u noqoto ama horseed u noqoto bogsiinta isku keenida si lamid ah dhakhtarka bogsiya jirka kana fogaato hadala kicinta iskuma keento si lamid ah dhakhtarka bogsiya jirka warbaahinta waa bogsiisada qalbiga warbaahinta qalbiyada dadkay kasbataa saas lamid ah in ay dhallinyaradeedii ay kaashato ayna u sameyso barnaamijyo nabadeed isdhexgal iyo fikradaha dhalinyaradan ay aruursato sida si lamid ay noqoto barnaamijyo dhexdhexaad ama warbaahino dhexdhexaad ah saasaan ku dhiirigelinayaa aadaan u mahadsan tahay sidoo kale salaad muuse cali waa falaqeeye ku takhasusay nabadhisidda waxa uuna ka waramayaa doorkan warbaahintu ay ku leedahay nabadhisidda salaad soo dhawow marka koowaad marka labaadna waxaad nooga warantaa doorka warbaahintu uu ku leedahay nabadhisidda dhiirigelinta isdulqaadka iyo sidoo kale iskuduubida bulshada bismillahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed sumay waa ku dhowahay warbaahintu horta warbaahintu waa aalad gaarsiisa bulshada warbixinta caalamka iyo warbixinta gudaha ay kasoo baxdo marka warbaahintu waxay doorka ay ku yeelan karto waxay tahay maadaama shacabka u gudbiso warbixinta ama gaarsiiyaha warbixinta ay tahay gaarsiiso warbixinta macquulka ah ee wanaagsan inay gaarsiiso shacabka markay shacabka warbixinta asaasiga oo caafimaad qabto ee wanaagsan ay gaarsiiso warbaahintu shacabku waxay noqon karaan shacab nabadgelyo ah wanaagsan nabadana nabad nabadda iyo nabad dhiskana markaas ku fiican ayay noqonayaan marka door weyn ayay ka qaadan kartaa nabadda maadaamaay u gudbinayso warar wanaagsan oo caafimaad qaba ee nabadda looga hadlayo bulshaduna wixii nabaddu markii looga hadlo waxay u badan yihiin bulshadu inay nabaddu qaadato marka warbaahinta waxyaabaha nabadday u gudbinayso ayay doorku ay nabaddu ku leedahay inay dadkuna qaataan warbaahintana doorkaas ayay ku leedahay sumeeyo aad waa mahadsan tahay sidee loo dhiirigelin karaa marka iskaashi u dhexeeya warbaahinta hay-adaha nabadda iyo hay-adaha dawliga ah si loo dhiso bulsho xoog ogaal ah oo nabad ku wada ah markaasi dowladda
sumey waa mahadsan tahay waxaa waxaa lagu dhiirigelin karaa inay intaasi wada shaqeeyaan in dawladdu iyo hay-adaha nabaddu inay soo dhaweystaan saxaafadda saxaafadda iyo ay wada shaqeeyaan dawladdu iyo iyo qolooyinka amniga taasoo ah dawladda wixii wanaag ay qabato iyo hay-adaha nabadgelyada ay qabtaan warbaahintuna ay sida wanaagsan ay u qabteen inay ayaduna sii faafiso ay gudbiso wararka xaqiiqda ah ee wanaagsan ee kasoo baxaya hay-adaha nabadgelyada iyo dawladdu marka waxaad way ku dhiirigeli karaan dadkuna markii ay maqlaan wanaagga kasoo baxaya dawladdu ay gaarsiiso saxaafaddu marka waa waa dhiirigelin aada u weyn oo waana wada shaqeyn karaan oo waxay wada shaqeyntaas ka imaan kartaa inay dawladdu ay la shaqeyso saxaafadda soola dhaweysato hadday tahay hay-adaha amniga iyo dawladduba sumeeyo aada maasan taha ugu dambeyn salaad waxaad nooga warantaa khataraha ay leedahay xogaha marin habaabinta ah iyo sidoo kale hadallada nacaybka islamarkaana aa soo jeedin karaa xeelada iraahda xeelado kala duwan oo markaasi dhibaato ku ah adeegnimada suxaf suxuufnimada ama weriyaha
sumay waa mahadsan tahay wararka been abuurka ee wararka qaldan ee bulshada loo gudbiyo dhibaato weyn ayay keeni kartaa ee soomaaliyana waxay hore u tiri sixun waxu sheeg sixir waa ka daran yahay marka inay bulshadu waxa loo gudbiyahay amba warar marhabaabin loo gudbiyahay waxay noqonaysaa inay dadka marhabaabaan meesha xunna ay aadaan ku marhabaabaan marka marhabaabintaasina dhibaato ayay u keeni kartaa in in bulshada la marhabaadiyo dhibaatooyin ayaa ka imaan karta taasoo taasoo ah inay shacabku kalsoonidu ay ka tagto inay si kalsoonidu ay ku shaqayn waayaan iyo in warar been abuura lasoo gaarsiiyo loo gudbiyo ay u qaataan warar saxan taasoo keeni karta dhibaato ay bulshadu ay la kulanto sumeya
hay-adaha madaxa banaan iyo kuwa dawliga ah iyo sidoo kale warbaahinada maxaad fariin ah u diraysaa waxaan udirayaa warbaahinta iyo hay-adaha madaxa banaanintaba inay wararka ay sii deynayaan ay noqdaan warar caafimaad qaba ee bulshadana ku biirsato bulshadana ay u ay ogaato in maaragtay wararka ay yihiin iyo howlaha la qabanayaba inay wax caafimaad la ay yihiin ee warbaahintuna ay ka shaqeeyaan wararka wanaagsan ee bulshada ee wax taraya aysan ka shaqaysan wax ka shaqeynin wax bulshada sii kicinaya amba dhibaato u keenaya amba barbaran ku abuuraya ee maadaama ay saxufiyiintu iyo idaacaduhuba ay yihiin sida fudud ay wax ku gaarsiin kara bulshada dhanka kale cali cabdiraxmaan aadan waa saxafi khabiir ku ah warbaahinta waxa uuna sharaxayaa muhiimadda ay leedahay warbixin xirfad leh oo dhexdhexaad ah gaar ahaan marka laga hadlayo xaaladaha colaadaha sumaya waa mahadsan tahay waan ku dhowahay barnaamijka marka la yidhaahdo warbaahinta iyo nabadda iyo doorka ay ku leedahay dabcan warbaahinta waa waxaa la yidhaahdaa waa seef laba dhinaca leh marka hadba meesha loo adeegsado ayay tahay mid wax tar u leh ama dhibaato u leh laakiin nabadda oo kale markaan si gaara u fiirino waxaa las dhihi karaa ama la dhihi karaa door nabadda iyo issoo dhoweynta iyo iscafinta iyo iskaashiga ayay ciyaari kartaa warbaahinta waa dee haddii si mas-uuliyad leh loo isticmaalo oo loo adeegsado marka taas ayaa ah arinta muhiimka ah oo ah in mas-uul dad ah ama dad mas-uuliyad leh ay isticmaalaan warbaahinta dadkay u tabiyaan fariin wax ku ool u ah bulshadaasi oo dhaqankeeda saysadkeeda wadajirkeeda ilaalinaysa haddii loo baahiyo fariin iyo barnaamijyo wacyiga dad kor loogu qaadayo xoojinta nabadda dib u heshiisiinta arrimahaas oo dhan warbaahin ka hadlaysa hadday tahay waxaa la dhihi karaa waa dhise ama xoojiye nabadda bulsho deegaan wadaagta oo ay wada degan yihiin laakiin dhinaca kale haddii loo isticmaalo kicinta iyo rabshadaha iyo fariimo khaldan waxaa la dhihi karaa sida dhaksile ayay dhibaato u abuuri kartaa warbaahinta marka markasta waxaa asal u ah in si mas-uuliyadla loo isticmaalo waa mahadsantahay cali waxaad nooga warantaa cali oo muhiimadda ay leedahay warbixin xirfad leh oo dhexdhexaad ah gaar ahaan marka laga hadlayo xaaladaha colaadeed
warbixin xirfad leh oo dhisi karta ama kaabi karta marka xaaladaha colaad iyo xasarada ay oogan tahay waxa ay taasi ay u khushuucaysaa ama ay u khuduucaysaa ama ay ku xiran tahay waxaa la dhihi karaa in warbixinta sideeda warbixin marka la sameynayo oo warbaahin la joogo waxay leedahay angalo iyo dhinacyo ay taabanayso marka haddii warbixintaasi ay noqoto warbixin sidii loogu talagalay oo tahoftirkeedii barnaamij diyaarinteedii scriptigeedii ama qoraalkeedii iyo la fadhiisiyo oo ay noqoto angaladii loogu talagalayna ay tahay mid taabanaysa ujeedada laga leeyahayna ay tahay in wax kastaba waxaa ka muhiimsan ujeedada laga leeyahay ayaa ah mid keeni karta inay nabadda iyo xasiloonidii deganaanshaha dadka ama bulsho meel degan warbixinta kaabi kartaa marka waxay la xiriiri karta markasta muhiimadda ay leedahay iyo isticmaalkeeda iyo meelaha ay taabanayso ayaa muhiim ah waa mahadsantahay cali oo su-aasha ugu dambeeya aan jecla inaan ku weydiiyo waxaa waaye waa maxay caqabadaha iyo mas-uuliyadaha suxufiyiintu wajahaan marka ay la macaamilayaan arrimo kala qaybin kara markaa bulshada ama xasaasi ah oo yacni arrin markaasii taagan caqabadaha waa way badan yihiin meelaha aysan sharciga ka jirin warbaahinta marka la yiraahdo dhib weyn ay weriyaashu la kulmaan meelaha xasaradaha ka jiraan tababaro gaar ah oo weriyaasha la siin way jirtaa oo goobaha colaadaha ay ka aloosan yihiin ama conflict zoneska la yiraahdo marka caqabadaha aad ay u badan yihiin waayo weriyuhu warbixintan uu sameeyey runta uu kasoo baahinayo ama warbixintiisa ay khuseyso dad ayay dhibaysaa marka caqabad waxa ay tahay aada u balweyn oo naftiis ina halis ay gasho ah ayuu la kulmi karaa weriyahaasi maadaama meeshii aysan sharci ka jirin warbixintiisii ama runta weriyana markaas waxaa rabaa inuu runta soo bandhigo haba qaraaraato marka runtaasi dad ayay dhibaysaa dadkaas ayaana halis oo ugu weyn tahay inuu naftiisa ku waayo xarig loo geysto jirdil lagu sameeyo in xitaa laga hor istaago inuu warbixinadii iyo helitaankeeda marka caqabadaha aad ay u balaaran yihin meelaha dhibaatooyinka ka jiraan khaasatan marka wadankan la fiirina maba kusii jirtaba ugu dambeyn cali aan ku darsada saxafiga ama qofka wariyaha door caynkee ayuu ka qaadan karaa nabadhisida
doorkiisa waa tii aan horey usoo hadalnay waa door laba afla ah marka nabadda marka la yidhaahdo waa ka qayb qaadan kara waayo wuxuu baahinayaa fariin dadka isku soo dhaweynaysa walaaltan marka sheekeynaysa wadajirkii waxwada qabsiga warbixino iyo barnaamijyo noocaas oo kale hadduu bulshada u tabiyo door muhiim ayuu ciyaari karaa Ah, doorkii loogu talagalay ah haatana dhegaystayaal waxaa la soo gaaray xilligii aad nala dhagaysan lahaydeen maadeyskii nabad iyo nagaasho waana kuwan jiliyaashii oo maadeeso cusub inoola diyaar ah
afgaabow maxaad sheegtay raagow waa nabada wax bariiska diideen lama arage bardhankiinna ka warrama waa ilaahay mahaddiisa haddaad nabad qabtaan annaguna aad baan ugu fiicannahay baryahan laysma arage maxaa inoo kala dambeeyey waa adduun iyo xaalkii iyo afgaab wax badan nooma kala dambayne bal idaacaddii noo shid aan warka kala soconnay waayahay raayo beriikaadii anaan famkeedii baadhe wakhtigu cajiibsanaa yaa islahaa raadiyihii ayaa taleefon yar lasoo dhex gelin doonaa ood ka dhegaysan doontaan guridu way tagtay raagow waxaa lagu tartamayaa horumar wax kalena waan sugaynaa walle soo dhowaada dhegaystayaal waxaan soo gaarnay shantii iyo barhkii oo aan aalaaba halkan idinkula wadaagi jirnay barnaamijyo waxtar u leh bulshada galabta waxaan qaadaa dhigi doonnaa nabadda iyo waxtarkeeda annagoo islamarkaana barbar dhigi doonnaa colaadda iyo dhibaatooyinka laga dhaxlo barnaamijka waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah eliyaas yuusuf haldhaa dhegaystayaal nabaddu waa tiir muhiim u ah nolosha aadamaha miyi iyo magaalaba marka ay nabadi jirto bulshadu waxay ka dhaxashaa horumar wax soo saar iyo iskuduubni waxaa xusid mudan in meeshii ay nabadi jirto carruurtu ciyaaraan cirooluhuna nasto taa beddelkeeda colaaddu waxay horseeddaa burbur kala fogaansho iyo welwel dhegaystayaal qof walba uu garan karaa qiimaha nabadda balse dad yar ayaa dareema khasaaraha colaadda ilaa ay la kulmaan gebagabadii waxaan idinku boorinaynaa mar walba inaan dooranno nabadda kana shaqayno
waad afka barnaamijku cajiibsanaa oo siduu isku barbardhigay nabadda faa'iidadeeda iyo colaadda dhibaatadeeda ayaa cajiib ah in badan waan kugu raacsanay raage waxaana dhibay qolyo idaacad isku sheeg ah oo balaayo mooye aan wanaag ma sheegin miyuu qoladaas hadday sidaanoo kale uga sheekayn lahaayeen nabadda iyo wanaaggeeda cidibo wax isma yeesheen waa xaqiiq midhkaas bulshada mararka qaar waxaa isku dira oo colaadda dhexdooda ka horiya waa qolo warxumatashiil ah markaa haddii taa beddelkeeda qiimaha nabadda dhagaha loogu shubi lahaa wax badan baa iska beddeli lahaa dadkeenna wacyigelintaas aad ayaa loogu baahi qabaa bulshadana weliba barnaamijyada noocaas oo kale ah aad ayay ugu baahan yihiin raagow dhinac kale haddaan ka eegno innaga lafteennu eeddaa wax baan ku leenahay waayo ma dhiiri gelinno dadka samaha ka hadla ee inta badan waxaa inoo shidan wala qabyaalad iyo kala qaybin ka sheekeeya warkaas waxbaa ka jira mar walba wixii la dhegaysto ayaa suuq leh oo dadka loo soo gudbiyaa qolooyinka xumaha buufiya ma iyagaa jiri lahaa haddayna helin cid dhegaysata waxaan u baahannahay inaan dhiiri gelinno barnaamijyada diiradda saaran nabadda mar walba waxay weliba kor u qaadaan wacyiga bulshada in badan raagi dadkeennu jahayn bay u baahan yihiin war barnaamijkii baa inala tegaye waladii adeegaysa mayna ilaawey malaha annagaa ilowday oo nabadda qiimaheedu nagu wen yahay
alla ilaah waad haleesh
waar wiilow kaalay dalabka naga qaad shaahaygii baa ay qabto waa inaan koob qac ka siiyaaye
allah oo miski adiga miya haa abaaya malyuul ii waran waa fiicanay oo magaalada maanta maxaa saacan ku dhigay jaamacadda aaw walaalay waanba u soo baxay saaka jaamacad aadisee ninkii labageesood ahaa soo ka soo dhigay maahan inuu qalalaasa jiro oo jidkii jaamacaddu xiran yahay labageesood waa keema kan facebookka ka qaaqleye haa saaxiibay cid kastoo facebook wax iska soo qorta miyaa iska rumaysanaysaa horta kaas waxaan beenahay ma isagaa faafiyaba saaxiibay maya wallaahi ma rumaysto qof kasta ee waxaan is idhi armay runtiis tahay oo dhib jira saaka oo muxuu soo qoray markaa wuxuu soo qoray gaari oo qarax looga shakisan yahay baa jidka soo maray cajiib haye marka askar ayaa aaga oo dhan timid ayuu dhahay oo jidka xirtay yaab jidkaas anaaba hadda soo maree wax xidhan iyo askar toona ma arkin malaha maahee muxuu wararka beenta ku fulayaa hadda saaxiibay ninkaas waraan beenayn maba soo dhiga iska ilaali weligay maanta ka hor ma rumaysan saaka waxaan is idhi armay runtiis tahay oo waa cabsooday weligiisba run ma sheegin dadka wararka been abuurka faafinooya ayaa soo batay ma istiriwaayadan aaday u soo bateen saaxiibey ha rumaysanin wax kastoo baraha bulshada lasoo dhigo haye saaxiibey waan sii soconaa oo waan ka gaari jaamacaddii haye saaxiib sii bax baryahan horta idil ma aragtay may ma arag saaxiibey maalin hore ayaa iigu dambaysay anigaba maalin hore iigu dambaysee talow walaalkeed guuleed ma la soo daayey maya weli lama soo daynin saaxiibey waa ku raaga xabsiga ee maxaa dhacay talow saaxiibay ma ogi wallaahi balse waa runtaaye muddo ayuu imika xidhan yahay allaha ka soo furto haye saaxiibey yaan fasalka layga horgeline haye saaxiib adoo habsana ayaaba kusii habsaamiyaanne raalli noqobal waa caadi saaxiibey macasalaama haye macasalaama
haddii aan intaasi ku dhaafno maadayskii nabad iyo nagaasho haatanna kusoo dhowaada ra'yiga dhegaystayaasha barnaamijkan kasoo dhiibtay mid iyo labo cali cabdi faarax waxa uu leeyahay warbaahinta door muhiim ah ayay ka qaadan kartaa nabaddhiska soomaaliya waxaadna moodaa waayadii hore xilligan inay ka beddelan tahay warbaahinta nabaddana ay aad uga shaqaynayso mahadsanadiin ruqyo aadan guuleed waxaay leedahay warbaahinta nabadda ayay ka qayb qaadan kartaa waxaana ugu baaqayaa wariyaasha soomaaliyeed inay u istaagaan sidii dalkan burburay ee nabaddiisa dib ugu soo celin lahaayeen
guud ahaan dhegaystayaal waxaa halkan inoogu eeg barnaamijkii laba iyo tobanaad ee bulsho nabad ah ee toddobaadkan uga hadlaynay doorka ay warbaahintu ka ciyaari karto nabadhisada soomaaliya toddobaadka dambe barnaamijka waxaad ku maqli doontaan mawduuca saddex iyo tobnaadkaasi oo ah caadooyinka dhaqanka ee ka hortaagan dhallinyarada inay ka qayb qaataan dadaalada nabadhisida barnaamijkan bulsho nabad ahna waxaa idiin soo saaray idaacadda markabley waxaana naga taageeray b b c media action waxaana maalgeliyey midowda yurub intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid a toddobaadka dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo ammaano allah